بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol soddon iyo shanaad min suurati nnisaa qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisdi shuhadaءa lilahi walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni walaqrabiin darsigan munaasabada uu la leeyahay darsigii ka horreeyey iyo aayaadkii ee aayadahan ka horreeyey munaasabadaasi waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markau amray in loo ixsaan sameeyo dumarka cadaalad in la sameeyo mucaamalada dhexdooda ah si guud hadda waxaa ilaahay ina amrayaa halkan cadaaladda caamka ah arrimaha oo dhan axkaamta oo dhan cadaalad caama waxaa ilaahay inoo ka digayaa in hawada la raaco ilaahay wuxuu inoo ku yeerayaa inaan rumayno ambiyada ee balaa'igta dhammaantood kutubta ilaahay dhammaan rususha ilaahay dhammaan intaa markii laynoo sheego aayaadka dambe waxaa laynoo ku sheegayaa munaafiqiinta tilmaamaha ay leeyihiin cadaabka ay leeyihiin iyo ciqaabka ay leeyihiinna waa laynoo tilmaamayaa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo kuwa rumeeyey amar kasta iyo arrin kastoo in la rumeeyo lays amrayow kunuu waxaad ahaataan qawaamiina kuwa u taagnaan badan bilqisda cadaaladda kuwa ku dadaalid badan cadaaladda oogiddeeda siiqada mubaalaqado lala yimid qawaamiina waxaad ahaataan cadaaladda kuwa u taagnaan badan inaa oogtaan cadaaladda qisdigu waa cadaalad weeyaan kuwa u taagnaan badan ku dadaalid badan oogitaanka cadaaladda iyo toosnaanta iyo sinnaanta kunuu qawaamiina bilqisti sidaa ahaada ilaa aan jawr iyo eex iyo xadgudubba xaggiinna ka ahaan sida siiqada laga faa'iidaysanayo mubaalaqada shuhadaa'a ahaada kuwa marag furid badan marag fura ooga markhaantiga lilaahi ilaahay darti shuhadaa'a lilaah shahaadaadka iyo marag furidda aad markhaanti kacaysaanna kuwa ilaahay dartii u marag fura kuwa ahaada shuhadaa'a ahaada lilaah liwajhi illaah idinkoo aan u kala dayaynin markhaantigaa ah kacaysaan wax kale oo dheef iyo dan iyo xigitaan iyo eex midnaba sidii markhaantigaas uu ahaa kuwa u quma oo u fura ahaada walow calaa anfusikum naftiinnaba aa ku markhaanti kacdeene walow calaa anfusikum naftiinna dusheedaba allaha ka dhigo inaa ku markhaanti kacdaan oo see qofku naftiisa ugu markhaanti kacaya qofku markau qiro wax lagu leeyahay markaas waxay ka dhigantahay inuu naftiisa ku markhaanti kacay war waxaa anaa laygu leeyay waxaa anaa sameeyey waxaas anaa qaaday yaa markuu waxaas anaa idhi waxa markuu sidaa isagu naftiisii wax ku dulqiro wuxuy ka dhigan tahay inuu isagu isku markhaanti kacay walow calaa anfusikum awil waalidayni ama labadii waalidba allaha ka dhigo shahaadadaas aa ku markhaanti kacaysaan yaa shahaadada aa furaysaan walow calaa anfusikum ba allaha ka dhigo nafafyaalkiina dusheeda awil waalidayni labadii idin dhashay dushooda iyo walaqrabiina kuwii xigtada iyo qaraabada idin ahaa dushoodaba allaha ka dhigo shahaadadaas waalidiinta idin dhalay waxaa waalidka loo cabirayaa waa labada qofoo kugu xaqnimada badanoo aabbihii iyo hooyadiiba allaha ka dhigay haddaa adigu arrinka og tahay inaa ku markhaanti kacdo oo aad dhahdo waxaas baa lagu leeyahay waalidkay ama aabbahay ama hooyaday mar haddii sidaasi sidii saxda ahayd ay tahay waa inaad fudhid weeye markhaantigaas iyo walaqrabiina walaqrabiina iyo kuwa aqrabiintaa oo idin xiga macnaha weeyaan qaraabanimada kuwa idiin xiga ee isku dhowdihiin qaraabanimada sidiisan idiin diidin markhaantigii aa ogeydeen inaa furi weydaan war anugu dadkan waa isxignaayo xigtaan nahayo kuma markhaanti kici karo qaraabadeedii weeye hadhow baa lay dhahayaa ma qofkii hebelku markhaantigiisa dartiis ku furay waxaas qofkii dadka ugu xigay waxaas ku dulqiray ku dulfuray sidaas baan ka baqayaa inuu yidhaahdo qoyskii qabiilkii ehelkii qaraabadii isagoo wixii og walow calaa anfusikum aw ilwaalidayn walaqrabiin iyo kuwa idin xiga macnaa idiin dhowaanta badan sidaa og tihiin oo xaqiiqadaa baa sheegaysaan wey xaqu isagaa fainal xaqa xaakimun calaa kulli insaan xaqu isagaa xukumaaya qof kastaba macnaha weeyaan manfaco iyo nafac markhaantiga inaad gudataan yuusan idiin diidin ha igu markhaanti furin ama waxaa ha ka markhaanti noqon waxaasaa lagu siinayaa qaraabaan nahay ha igu markhaanti furin wixii ilaahay dartii aad u og tahay oo aad taxamushay oo xaq ah waa inaad fudho wey ilaahay wuxuu yidhi in yakun hadduu yahay kan lagu markhaanti furayo haniyan mid hodana aw faqiiran ama mid faqiira aan waxba haysan hadduu yahay fashhaduu calayhi ku markhaanti kaca haninimadiisa iyo hodanimadiisa ha u fiirinina faqiirnimadiisana ha u fiirinina waxaa laga yaabaa inuu qofku isdhaho qofkaa qaniga ah ama hodanka ah ama hantida badan habaha ku markhaanti kicin nafac iyo waxbaa kaa soo gaaraya ama waxbaaba ka qaadanaysa haddii aadan hawshiisa gelin ayib waxaa dhici kadha inuuba u naxoo isdhaho midkan faqiirkaah oo miskiinkaah waxaan wuu galay laakiin waxbaba ha ku markhaanti kicin uga naxariiso raxmad u qabato faqiirkana waa dhici kadha ayib waxaa dhici kadha inuu qanigana ku markhaanti furin faqiirkana waa miskiinka aan cidna haysane binu-aadane oo ku markhaanti kaco kay doontaba ha noqotee midnaba kuu yahayba ayankaana shaqs wuxuu doonaba ha noqdee markhaantigaas waa furaysaan hodantinimadana ha fiirinina faqiirnimadana ha fiirinina maxaa yeelay faallaahu ilaahay baa awlaa ku awlanimo badan bihimaa labadooda kan hodanka ah iyo kan faqiirka ah labadaba ilaahay baa ku awlanimo badan ilaahay baa ku ogaal badan wuxuu ilaahay ku ogaal badan yahay oo ku awlanimo badan yahay waxa salaaxooda iyo dantooda ku jidho idinku amarka ilaahay ilaaliya ilaahay isagaa og masaalixda addoommada subxaanahu wa tacaala idinka ilaahay baa idinka og idinku marka waxaana ku cabiraysaan ama ku qiimaynaysaan hodantinimada iyo faqiirnimada iyo qaraabanimada iyo waxaas arrintu maaha fallaahu awlaa bihima qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa tattabicuu ha raacinina oo ha dabagelinnina alhawaa hawada ha raacinina hawada naftiinna ha raacinina hawa nafsi baa la yidhahdaa an tacdiluu waxa weeyaan inaad cadaalad samaysaan an tacdiluu makhaafata an tacdiluu ama karaahiyata an tacdiluu bayna annaas dadka dhexdooda inaad cadaalad samaysaan oo cadaaladdii ah ka tagtaan hawadiinna ha u raacinina hawadiinna inta raacdaan dadka dhexdooda inaa cadaalad samaysaan haka ha ka teginina an tacdilu inaa cadaalad samaysaan dadka dhexdooda taa waa macna oo ibnu kaiirku wuxuu leeyahay hawadiinnu yaysan idinku xambaarin iyo casabanimada yaa kulaylka qoys ahaanta iyo qaraabanimada iyo wixii la mida inaa cadaaladii ka tagtaan arrimihiin ee cadaalad laazima calaa kulli xaal mar kasta cadaalad ogaada wey cadaalad ogaada cadaalad ogaada waxaa kaloo macno labaada walaa tatabicuu ha raacinina alhawaa hawaha raacinina an tacdiluu iraadata an tacdiluu inaad ka leexataan doonid aad doonaysaan liajligeed can ilxaqi xaqa xaqa inaad ka leexataan yaa doonid aad doonaysaan hawa ha u raacinina oo min alcuduuli baa markaa laga keenay an tacdiluudaas ha ka bayrinina ha ka leexanina cadaaladda inta hawadeenna raacdaan ayib falaa tattabicu lhawaa an tacdiluu fasiriintu qaar waxay soo qadarayaan laa maxduufaa halkaas an tacdiluu anlaa tacdiluu wana waxay leeyihin waxba laadaas baahi looma qabo in laga tago baa habboon takalluf baa ku jira ayib jalaalaynka iyo xawaashidiis qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wain talwuu haddaad leexisaan markhaantigii carabadiinna ku leexisaan markhaantigii xaqa ahaa shahaadadii xaqa ahaa inaad fudhaan haddaad ka leexataan oo carabkiinna ka leexisaan wain talwuu haddaad laabtaan oo leexisaan carabadiinna inaad markhaanti xaqa kacdaan ow tucriduu anba aad jeensataanoo war anigu ma furaya markhaanti dhahdaan oo kaba leexataan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran mid hoos u og khabiir mid aad ula socdo baatin og oo ku ogaal badan ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan ilahay mid og weeyaan ujeedka aad carabka la leexinaysaan markhaantigii si kale aad u bedelaysaan markhaantigiioo dhan ba midda kale ow tucridu waxa markhaantigii oo dhan ba aad ka jeensanaysaan ooba diidaysaanba marna waxbaa ka bedelaysaanoo waxa weeye waa in talwuu weeyaan carabkii baa ku leexinaysaanoo siday ahayd si aan ahayn baad u cabiraysaan ayib layigu waxa weeye waa meermeerintana waa la yidhahdaayo layu lwaajidi dulmun nabigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam qofka heli kara inuu daynta iska bixiyo meermeerinta qofkuu daynta ku lahaa uu meermeerinayo waa dulmi weeyaan ayb ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo kuwa rumeeyadow aaminuu rumeeye billaahi ilaahay rumeeye warasuulihina rumeeye oo yaa ayuha aladiina aamanuu baaba la yidhi kuwa iimaanka laga helayo rumeeyadow oo iimaanka lahaayow misna aaminuu rumeeye aamanuu aaminuu kuwa rumeeyadow rumeeya tikraar maaha waxa weeyaan daa'ima weeyaan iimaankaa lahaydeen iimaankii daa'ima ku sugnaada ku dheganaada yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo oo rumeeyadow waxa kastoo la dalbay in la rumeeyo aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya warasuulihi rasuulkiisana rumeeya daa'ima weeya walkitaabi kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo nazla ilaahay uu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa muxameda sala allahu calayh wasalam nebi muxamed kitaabkii waa midkaa hayno wey kaa aan gacanta ku hayno kitaabka qur-aanka kariimka cadiimkaa kaasna rumeeya walkitaabi kitaabkiina rumeeya oo kutub looga jeedo kutubtiiba ay ka dhigantah walkitaabi waa jinsigii oo dhan wey kitaabkii rumeeya alladii kitaabkaasoo anzala ilaahay uu soo dejiya min qablu horay wax allaale wixii kutub ka horraysay kitaabkeennaanna rumeeya oo kitaabkan kutubtii samaawiyada ahaydoo dhan baa looga jeedaa oo qur'aanka ka horreeyey kitaabkan hadda mid gaara maaha dambe waa jinsi waa jamiicu lkutubi samaawiya kutubtii samaawiyada ahayd wadar ahaanteed wey kulligood rumeeya oo sida gaalooyinka qaar dheheen annagu kutubtii horeaan rumaysannahay kan dambe oo furqaan nebi maxamed lagu soo dejiyey rumayn mayno ama injiil rumayn mayno idinku taas shaqa kuma lihidin kutubtii hore oo dhan rumeeyey walkitaabi aladii anzala min qabl qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi waman yakfur qofkii ka kufriya billaahi ilaahay qofkii ka kufriya wa malaa'ikatii malaa'igtiisana ka kufriya wa kutubihi kutubtiisa ka kufriya wa rusulihi rusushiisa ka kufriya walyowmi alaakhiri maalinka dambena ka kufriya faqad xaqiiqe dalla kaasi waa dhumay dalaalan baadinimo ayay u dhumay dalaalkaasoo baciidan fog qofka ka kufriyey ilaahay subxaana wa tacaala malaa'igtiis kutubtiis rusushiis maalinka dambe oo yowmul aakhirka qofkaasi waa dhumay dhumitaan aan dhowayne dhumitaan dheer oo fog ayuu qofkaasi shalwaday oo dhumay wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey uma intay rumeeyeen ka bacdi kafaruu gaaloobay uma intay gaaloobeen ka bacdina aamanuu misna rumeeyey uma intay rumeeyeen ka bacdina misna kafaruu gaaloobay uma intaa ka bacdina isdaaduu kororsaday kufraa gaalnimo qolooyinkan aayaddu waxay ka hadlaysaa baa layidhi kuwa munaafiqiina waxay dhaheen waa rumayn aamanuu markaasay ridoobeen misna waa soo noqdeen misna waa ridoobeen riddadii dambe oo gaalnimo ah bay ku dhinteen isdaaduu kufran gaalnimay kororsadeen wey kuwa noocaas wey ibnu cabbaas wuxuu leeyahay aayaddan waxaa soo gelaya kullu munaafiq qof kasta oo munaafaqa oo muuqaalka guud waxu sheeganayo aan hoos ka aaminsanayn ayib bad iyo beri meeshuu doona ha joog qofkii qalbigiisa iimaan galay misna noqday marna gaalnimada ku noqon marna waa soo noqonaya iimaankii markii dambe baadinimadii ku sugnaaday ku dhintay ilaa hadduu dhintay toobad male maogta ilaahna u dhaafi mayo gaalnimo ku dhintay faraj iyo makhraj midna heli maayo wadda uu ku hanuuna ma heli maayo uma sdaaduu kufran kufri kororsaday hee lam yakun illaahu ilaahay muusan ahaanin liyakfira mid u dhaafaya lahum iyaga waxna waa ku dhinteen wey ilaahay wuu u dhaafi laha hadday soo noqdaan iyagoo nooleh wixii bay ku dhinteen lam yakun illaahu ilaahay muusan ahaanin liyakfira mid dhaafaya lahum iyaga u dhaafaya walaa liyahdiyahum ilaahay muusan ahaanin mid hanuuninaya kuwaa sabiilan wado ilaahay wadana ku hanuunin maayo dariiq janno cagta loo saari maayo ee hadday intay xumaantu ka dhacday soo noqon lahaayeenoo toobad keeni lahaayeen de waa loo dhaafi lahaa taasina wata sideedababa qofka inta xumaanta ka toobad keena misna ku noqda misna ka toobad keena misna ku noqda xoogaa qofkaasi waa gelabgelab inta badan yamuutu calaa shari xaalin xaalkan ugu shar badan ayuu ku dhintaa ya samakhshariga oo dee cilmigiisa loo baahday imaam weyn buu ahaa oo cilmi badan laakiin daa'ifadan muctasilada ayuu ayiri jiray marka kitaab weynoo wuxuu leeyahay kashaaf la yidhaahdo oo dee waa kitaabka xaalkiisaba uu ku caddeeyey oo tafsiira laakiin waa nin loo baahday cilmigiis xagga luqada si gaar ahaan balaaqada arrimaha la xidhiira saasuu leeyahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi bashiru bishaaree almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ee kufri calooleedka qaba weligood munaafiqiintu horena waa u jireen weligoodna waa jiraan dad baasoo muslimiinta ku dhex jiro oo muslimiinta sharka la jecel waxa ay afka kaga dhawaaqayaan iyo salaada iyo wanaagga aan hoos ka aaminsanayn gaalada la shaqeeya oo muslimiinta halkan ceebahooda iyo meeshay ka laalaadaan gudbiya kuwaa gaalada xiriir lalo halkaan uga ah kuwaa wax u tabiya ilaahay wuxuu yidhi bashiru bishaaree almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta u bishaaree maxaa loogu bishaareeyaa bianna lahum iyaga inuu ahaado ay leeyihiin cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman xanuun badan bashir maaragtay bishaarada waxaa loo isticmaalaa warka saarigaayoo kaa farxiya oo wanaagsan haddana dee ma bishaara in la yidhaahdo war hebelow bishaarayso maxay tahay bishaaradu cadaab aliimaa leedahay cadaab daran baa leedahay bishaaradaas sidaasa waa waxaa la yidhahda tahakum tahakum baa la yidhaahdaayo iyagaa lagu jeesjeesayaa maadaama ay balaayo munaafiqiin ay yihiin oo muslimiinta suus ku dhex jira ay yihiin cadaabkaa aliimkaah ugu bishaaree baa layidhi nabi allow kuwa munaafiqiintaa cadaabkaa aliimkaa kaa ugu bishaaree lafdulbishaara waxaa loo isticmaalay booskii loo isticmaali lahaa ma garanaysaa lafdulindaar in looga digo booskeedii waa tahakun baa la yidhahdaa waa xagga balaaqada aladiina kuwa weeyaan munaafiqiintu aladiina munaafiqiintaas ama hum munaafiqiintu aladiina waa kuwa yattakhiduuna yeelanaya alkaafiriina gaaladay waxay ka yeeshaan awliyaaa kuwa ay ka weli yeeshaan oo la xidhiiraan min duuni lmu'miniina xaalay ahaadeen mu'miniinta sokadood bay ka yeelanayaan muuminiinta sokadooday gaalo ka yeelanayaan kuwo awliyaadoo arrimahooda iyo talooyinkooda iyo masiirkooda iyo marjicooda ay u dhiibtaan oo kala tashadaan muuminiinta inay ka weli yeeshaanna waa ka tagaan gaaladaasna waa ka weli yeeshaan maxay gaaladaa waa uga weli yeelanayaan waxay isleeyihiin gaaladaana wax fahansan iyagaa aqoon badan iyagaa adduunka kala dabiri kara iyagaa horumarka haya sida haddaba iska badan marka maxay ka raadinayaan gaalada cizi iyo awood iyo taageeray ka raadinayaanoo gaalka xooga badan ninka uu la jiro waxaa laga yaabaa inuu isdhaho dadka waa ka awood badanta ama waa iskala fiicanta ilaahay muxuu yidhi ayabtaquuna balma waxay dalbayaan cindahum gaaladaa agtooda alcizata cizo iyo sharaf mayay ka raadinayaan ilahay baa inoo tilmaamaya war ma cizadu waa maxay awood iyo qaalib noqosho mayay ka raadinayaan ayabtaquuna ma waxay dalbayaan cindahum agtooda ma waxay dalbayaan gaaladaa agtooda alcizata cize iyo sharaf mayay ka raadinayaan istifhaamku waa inkaari waxay ka dhigan tahay ina alkufaara laa ciza lahum gaaladu cizi ma leh gaaladu cizi ma leh haddaysan cizi lahayn seebaa cizi looga raadinayaa gaaladu cizi ma leh gaaladu cizi ma leh ilaahay wuxuu yidhi ayabtaquuna cindahum alciza ma gaaladaa agtooda cizi iyo sharaf ka raadinayaan fa ina alcizata cizadu lilaahi ilaahay bay u ahaatay fa ina alcizata cizadu lilaahi ilaah baa cize iska leh jamiican xaalay tahay dhammaan cize oo dhan waxaa iska leh lilaah owliyadiisaa ilaahay cizaynaya waqad nazla ilaahay wuxuu dejiyey calaykum dushiinna filkitaabi kitaabka dhexdiisa horay ilaahay wuxuu u soo dejiyey waqad xaqiiqee nazala ilaahay wuxuu dejiyey filkitaabi calaykum dushiinna muuminiinay filkitaabi kitaabka dhexdiisa an idaa samictum markaa maqashaan aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa yukfaru bihaa iyadoo lagu kufrinaayo wayustahzaw bihaa iyadoo lagu jeesjeesaayo haddaa aragtaan koox iyo dad qur-aanka kariimkaah ka gaaloobaya aayaadkii bay ka kufrinayaan iyo kuwo ku jeesjeesaya falaa taqcuduu ha fadhiisannina macahum kuwaa macooda xataa yakhuduu ilaa ay ka dhumbadaan fii xadiiin sheeko iyo xadiid oo hayrihi kaa hayrkiisa warkaa ay hayaan oo qur-aanka wax kaga sheegayaan ama aayaadka ay kaga kufrinayaan ilaa inta ka tagaan mawduuc kale iyo toobig kale qabsanayaan hala fadhiisanina meel qur-aanka ilaahay lagu kufrinaayo aayaadka ilaahay meel aayaadka ilaahay lagu jeesjeesaayo sidaa hadday tahay hala fadhiisanina oo warka waxaa lagu leeyahay waqad nazala calaykum filkitaabi horaaba laydinku soo dejiyey oo qur-aankaa la idinku sheegay hadda ka hor aayaddan ka hor aayad ka hadlaysa sidaas qolooyinka noocaasa inaynaan la fadhiisan aayaddaasi waa aayaadka noogu imaanaya suuratul ancaam ilaa suuratul ancaam baa soo degidda kaga horraysay hadda middaan ilaa taas waa maki makiga horreeyey moogta markaas tan oo madani ah iyadaa ka horraysay hadda akhris ahaanba kitaabka marka la fiirinayo musxafka iyadoo haba ku dambayse maxaa ku jiray suuratu lancaam waidaa ra'yta aladiina yaquuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yaquuduu fii xadiiin hayri waa kaas xataa yaquuduu fii xadiiin hayri hayrihi kaa hayrkiisa kaa ay qur-aanka wax kaga sheegayaan oo ay hadda ku dhex jiraan ama aayaadka ay kaga kufrinayaan ilaa ay kaa kayrkiis ka dhexgelayaan mawduuca ay ka baxayaan innakum idinku idan haddaas haddaad la fadhiisataan miluhum iyagoo kale ayaa tihiin haddii meel munkar lagu hayo iyo xumaan ilaahay iyo aayaadkiis lagu jeesjeesaayo haddaa fadhiisataan inakum idinku idan haddaa miluhum iyagoo kala noqonaysa waa laga tagaa meeshaas diinta ilaahay meesha loogu gafayo aayaadka ilaahay meesha lagu xaqiraayo meesha jeesjeesku ka socdo yaa meesha looga kufrinaayo qoladaas lalama istaago lalama fadhiiso ina allaha ilaahay jaamicu lmunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ilaahay mid jamcinaya wey mid jamciyey wey macnaha waa mid jamcinaya kuwa munaafiqiinta ah iyo walkaafiriina gaalada rismiga ah ilaa munaafiqu isagu korna islaamnimo ka sheeganaya hoosna waa ka gaal kuwan gaaladaana iyagu waa gaaladii rismiga ahaa kuwa ilaahay waa soo ururinaya fii jahannama jahannama dhexdeeda ilaahay kusoo jamcinaya jamiican xaal ay yihiin dhammaan waa labadaba waa laba kooxood oo gaalo ah wey dhammaantood ilaahay jahannama kusoo ururinaya lianna almar'a maca man axabba qofku qofkuu jecel yahay miciise wey kuwan munaafiqiinta gaaladaasi weligood hoos wax kala wadeen war iska jira weeyaan ha la fadhiisanina ha dheehinina ha u teginina ha jeclaanina gaalada iyo munaafiqiinta haddana ilahay wuxuu noo sheegayaa munaafiqiintu sida ay ula maagan yihiin mu'miniinta dhibaato iyo makri ay ula koranayaan darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab